galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa galabnimo arbaco ah bisha abriilna ay tahay sagaal sanadka laba kun afar iyo tobanka haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal inkastoo geeridoodii kadib raago ugaas uu laba gabay ugu baroortay walaalkii ugaas xuseen iyo afadiisii faadumo cilmi haddana taa looma qaadan karo maansada baroordiiqdu labadaas un inay ku kooban tahay cid kalena aan lagu dari karin macnaheedu wuxuu yahay gabyaagu xubnaha qoyskiisa oo keliya uma baroorto waxaa jira dad kale oo markay geeriyoodaan uu aad uga tiiraanyoodo dabadeedna uu tixamaanso ugu ooyo wuxuu u baroortaa rag intay dagaal wada galeen ku le'day rag maankiisa meel sare kaga jiray mar walba oo uu xusuustana ay laabtu u gubato malahaygana tusaalaha ugu wacani waa gabaygii sayd maxamed cabdilla xasan ee gudban ku magacownaa kaasoo uu tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo afartii daraawiishta goobtii lagaga golroonaaday ee ciidankii gumaysiga ingiriiska iyo soomaalidii taabacsanayd ay gelin qura dooxada jidbaale boqolaalka kaga dileen gabayga oo dheer ujeeddooyin badanna xambaarsan ayuu sayidku tuducyo dhowra ugu baroortay qaar ka mida dagaalyahanadii goobtaas lagaga makalay wuxuu garwaaqsanayaa isla markaana magac dhabayaa geesiyadii uu jidbaale ku waayey qaarkood sida xasan axmed murac xasan gaaguf xayd aadan galayd xilsiwaal maxamuud cashuur ow aadan seed iyo xaaji maxamuud dheli sidoo kale ma uu iloobin inuu si gaara ugu tacsiyeeyo uguna baroorto maantaas odayadii wiilashooda lagu dhugtamay ee goobtaa ku gablamay sida baynax aadan galayd oo saddex barbaar oo uu dhalay dilitaas lagaga dilay iyo muuse jaamac maxamed muuse taagane oo isna afar wiiloo uu dhalay isla jidbaale uu gumaysigu dhegta dhiigga ugu daray wuxuu yidhi sayidku markaa raggii igu gadaanaa miyaa aakhiro u guuray goortaan garwaaqsaday miyaan gocashadii eeday gamiinkaan xanuunsaday miyaan gorodda laalaadshay gelin haddii aan fooraray miyaan giilka kor u qaaday guhaad iyo calool xumo miyaan geetayoon diriray hadba gees miyaan dayay intaan gownaxyada buuray gambaraarigiibay warmaha nagu garaaxeene ebbow waa gumaadeen raggii gaanaha ahaaye ebbow waxay gabawareen gaaguf iyo xayde xidsigii garaaraha lahaa gaarufkii dile e gaydhaara ow aadan bay galowda taabteene ebbow geesigii ina dhali ee ugu guduusheene guxushaaga baynaxa ilmadu waatan gabaxlayne goroska muuse taaganaa wadnuu ila gariiraaye ebbow waysgamaamaa markuu gaarka soo maro waayadan dambe ee aadanaha ifka ku wada nooli uu isbartay isdhexgalkuna uu fududaaday wuxuu hal abuurku u baroortaa qof aan ku dal ahayn dagaan aanay wadaagin weligii iyo waaqii qof aanay is arag markuu noolaasa uu ku jeclaa mabda ay wada rumaysnaayeenoo ka dhintay uu meelmarintiisa dhaaxba u halgami jiray dadka haddaba taariikhda dhow ee afrika wax ka ogi siday u warhayaan halyeeyadii xorriyadda qaaradda u soo dagaalamay waxaa ka mid ahaa batrice lumumba oo kongo u dhashay wuxuu ahaa gobonnimada dalkiisa ninkii u diriray beljimka oo gumaysan jirayna uga soo faramaroojiyey bishii juun kii ayay kongo xorowday waxay ka mid noqotay afrikadii faraha badnayd ee sannadkaa gubta noqotay lumumba ayaana ra-iisul wasaare ka noqday ha yeeshee xogagii inay dadka gumaystaan u bartay koongo iyo barwaaqadeeda way ka sabri waayeen markaas bay abaabuleen kooxa gooni u goosato ah oo doonaya in gobolka kataanga ee macdanta hodanka ku ah ay dalka intiisa kale ka gooyaan qorshahaas maangaabnimadu ku idishahay lumumba wuu iska soo taagay dabadeedna beljum iyo qaar ka mid a hay-adaha nabad sugidda reer galbeedka ayaa afgembiyey isaga oo aan weli saddex bilood xafiiska ku nagaan maxaa xigay gooni ugoosatadii reerka taanga oo shisheeyuhu uu dabada ka riexayo ayaa toddoba iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo lixdankii xukun dil ah lumumba ku fulisay magaalada lumumbashi ayay naftii ku weysiiyeen isaga oo lix iyo soddon jir ah halganka dalkiisa ka sokow lumumba wuxuu ku tallami jiray midnimada afrika sidii ay ku rumoobi lahayd sidaas awgeed baa wixii lagu falay ay ummadihii qaaraddu uga naxeen soomaalida oo dareenkeeda siyaasadeed uu waagaas aad u fogaana waxay ugu horraysay dhacdadaas tiirayada lahayd dadyowgii ka dhiidhiyey ee sida weyn uga murugooday taana waxaa u maraga allaha u wada naxariistee labadii saaxiib cabdilaahi qarshi iyo xuseen oo faarax heestii tacsida ahayd ee ay wada curiyeen heestii ay lumuumba ugu baroor diiqeen isla beryahaas waa heestii uu cabdulaahi qarshi ku luuqeeyey ee isagoo soomaalida ka wakiila xanuunkii dilka halyeygooda uu reer kongo kula qaybsaday waa heestii uu ku bilaabi jiray lumuumba ma noola mana dhimaney labada midna haw malaynina muuqiisoo la waayey mooyaane inuu maqan yahay hamoodina midhaheeda dareenkii maalmahaas afrika ka jiray iyo luuqda cabdilaahi qarshi markii la isku daro waxay ahayd tacsi nin weyn hees u qaranta inkastoo aanan hubin iyada oo afka faransiiska loo rogay inay reer kongo heleen iyo in kale meerisyadeedii kale waxaa ka mid ahaa madax buu noo ahaa mudnaan jiray miyay kaalintiisii maran tahay dadkoo maqlay baa ka murugoodo maankiiyo maskaxdaana wada rogan midiidin iyo magan ahaan maynee miya nala muquunin karayaa maangaabyada meel nagaga dhacay iyo ma moogin godabtaa inagaga maqan madowgu giddi waa idinla meelo koongooy maanta waa midkaa qura sidii aan u bartay cabdilaahi qarshi wuxuu ahaa fannaan kolba erayada uu ku heesayo rumaysnaa kala qoqobka soomaalida fannaan aan la maqashin jirin siliceeda aan adkaysi u lahaan jirin lana ilmayn jiray allaha u naxariisto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaray barnaamijkaasi islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo da halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna hargeysa magaalada